waxa kamid ah in lagu raaco nabiyallahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa in lagu raaca u baaha la doonayahay waxa weeyaan inaanan khalqiga ilaahay la takfiirinin qof aanan kufri mutaysanin inaan la gaalaysiin qof aan kufri mutaysanin inaan la gaalaysiinin maxaa yeelay waxaa la yidhahdaa man habata islaamuhu islaamahu biyaqiinin man habata islaamuhu biyaqiinin yacni qofka uu maaragtay islaamnimadiisa ay yaqiin ay dhab islaamnimadiisa ku sugnaato shaki laguma suuliyo yani maaragtay islaamnimadiisa shaki lagu saari maayo waxaa la rabaa inaadan khalqiga ilaahay tagfiirinin gaalo dadka inaadan gaalaysiinin walidaalika fikradda tagfiirka la yidhaahdo waxay asal ku leedahay khawaarijtii oo maaragtay cali iyo mucaawiya cali bn abi aalib wa mucaawiya radia allahu canhuma tagfiiriyo gaalaysiiyey camar ibni caash iyo abu muusa alashcari gaalaysiiyey khawaarijtaasay asalkooda imtidaadkooda halkaasu yahay halkaasi ka yimaadeen muslimiinta inay gaalaysiiyaan marka qofka muslimka inuusan yani oo mutabica ah oo nabiyullaahi maxamed raacay calayhi salaatu wasalaam waa inuu qofka muslimka ahee shacaarka daahirsado muslimnimada daahirsadaa inaad udayso hadduusan naaqib la imaanin buriyo laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah oda sidaad og tihiin sida waysada u burto salaada u burto bay laa ilaha illa allahna qofka uga burtaa markuu naaqib laa ilaha illa allahu la yimaado shirki markuu la yimaado qofku waa ka buraya laa ilaha illa allahda waa inuu tajdiidiyaa marka hadduusan naaqib la imaanin xataa hadduu naaqib la yimaado adiga ma lihide kufriga waxaa iskale ahal baa iskale dad baa iskale gaalaysiinta cidda wax gaalaysiinaysaa waa hay-a mucayana dowladii dadkii ahlu cilmiga ahaa maxkamad qofkaan la saaro isutaaba la weydiiyo hadduu tooba keeni waayo markaas kabacdi xukun lagu rido ridda markaas loo dilay iyo wixii lamid a ayay leedahay laakiin waxaa arkaysaa qofka oo islaam waxyaalahan soo maray kamid tahay soomaaliya o kale markaan joognin soo maray waxaa kamid ahaa masjid buu qofka soo gelaya waa waagii takfiir takfiirkan oo yimid wey fikradan takfiirka markay timid yani sanadkay timid waan xusuustaa waa sideed iyo toddobaatankii wey wakti hore wey sideed iyo todobaatankii bay iyadoo waafida ahay qaahira ka timid halkaa masar bay nooga timid halkaas soomaalida kusoo gashay ay usoo tasarurtay fikradani marka waxaa dhici jirtay ninkan gabadhu gaalaysiinaya gaalaysiinaya aabaheed waa jaahila laleeyahay waa kafir wey gabadhii baa guriga agtiisa lagu nahasana xataa soomaalida way xishoon jirta xataa masaafada baatilka waa la carari jireen gabadha meel bay la aadi jireen kan lama aadayaba agta odaga agtiisa ku mehersanayo leeyahay odaga gaal waay gaalna wilaaye ma laha saas darteed ayagaa isku dhex meherinayo taasoo kale samayn jire masjid buu soo gelaya markuu soo galo jamaacadii ku jirta oo arkaya waa fiirina qofuu yaqaananaya oo raggiisii kooxdiisii tadfiirka la ahayd maya hadduusan tujinayn hadduu xataa la istaago safka kuma xiranayo waa iskala farfoorarsanaya saa keligiis wadanaya salaadiisa imaamka kuma xirna si yani waxa shiicada lagu yaqaano taqiyada la yidhaahdo oo isticmaalaan shiicadoo kale ayay isticmaali jireen marka waxay leeyihiin qofka waa inaan inuu muslim yahay ogaado ilaa aan ogaado inuu muslim noqdo salaad ku xiran maayo oo hadda islaamnimada u dhiman waa maxay halkaan buuba rukuucii sujuud ku jiraayo allahu akbar ku hayaayo qur'aanku akrinayaayo islaamnimada kale raadinaya waa waa kee yani runtii waxaa way waa fahmi dibagedisan waa calaa kulli xaalin fikradaas ayaa maaragtay iyadana khawaarijta lahaan jirtay saxaabaday gaalaysiiyeen nabigana calayhi salaatu wasalaam dadkaas wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kilaabu naar dadka khawaarijta la yidhaahdo ama takfiirka la yidhahdo waa kilaabu naara la yidhahdo naarta eeyaheedii wey wuxuu nabigu ku tilmaamay sharu man taxta adiini sama dadka dhulka hoostiisa samada hoosteeda joogo ardada ku nool kuwa ugu sharta badan inay yihiin sharu lkhalqi waalkhaliiqa intuu ilaahay abuuray dadka ugu sharta badan inay ayaga yihiin bal nabigeenna wuxuu yihi haddaan gaaro kuwaas lain adragtuhum la aqtulannahum qatla caadin wa tamuud sida caadi iyo tamuud loo laayoo kale ayaan u layn lahaa buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika madhab dhanay ka lifeen qofka muslimkaa hadduu dembi yar sameeyo kabiira waxay dhihi jireen takfiirka dembi kabiira hadduu ka dhaco khawaarijta oo ku gaalaysiin jire gaal waayay leeyihin macsubu zinow sameeyey qatli baa ka dhacay khamruu caday dembi kabiira buu sameeyey waa kaafir weliba hadduu dhinto mukhallid fi naar hadduusa ka tooba keeninay leeyihin naartaa lagu waarinayaa bay qabaan madhab maaragtay aada iyo aada baatil u ah weeyaan qofka waxaa la yidhaahdaa ahlu sunnadu waxay qabaan waxa weeyaan waa caasin bikabiirati qofka muslimka markuu dambi kabiira la yimaado waa caasi wey mujeda mu'minun biiimaani iimaankiisana mu'minnimadiisana wuu qabaayo waa mu'min weeyaan marka ma gaaloobo mukhallad fi naarna ma noqdo ahlu sunnaha waxay qabaan qofka midqaalo daratin min iimaan oo qalbigiisa ku jiro dara waxaa la yidhaha waa asqaru shay oo qalbigiisa iimaana qofka ku jiraahi naarta ku waari maayo ilaahay waa ka soo saaraya subxaana watacaala iimaankiisa afyarkaa ayuu rabbi kaga soo saaraya xataa hadduu dunuubtiisa naar ku galaayo kuma waaraya wuu kaga soo baxaya marka madhabkaas khawaariijta iyo muctasilada ayaa isla qabo muctasilada ayagu waxay leeyihiin adduunka marka la joogo laa nusamiihi mu'minan walaa kaafiran mu'minna kama dhigayno kaafirna kama dhigayno meel dhexe manzila bayna manzilatayn joogaan iimaankiina waa ka baxay gaalnimadiina ma gaarina meel dhexe ayuu dhex taagan yahay wax ka jira mar waa wax baatila wey laanna yani waxaa la yidhaha famaada bacda alxaqi ila dalaalu ilahay leeyahay xaq hadduu qofka ka tago baadi buu ku jiraa marka laakiin kuwan khawaarijta ayagu waxay leeyihiin waa gaal marba hadduu dembi la yimid kaafir wey laakiin waxay mutafaq ku yihiin labadooda heshiis ku yihiin hadduu isagoona ka toobadkeenin qofka uu dembi kabiira la yimid ou dhintaahi inuu mukhallad fi naar noqonayo naarta lagu waarinayo usan weligii kasoo baxay inuu gaal uu yahay sidaasay maaragtay kulligood ku tagaan weyaan marka waxaa la yidhaahdaa man habata iimaanuhu waislaamuhu biyaqiinin laa yajuuzu an yukraja min hadihi aliimaan ila bixuja xuja looga saari karaa wax kaloo looga saari karo ma jiro qofka iimaankiisa islaamnimadiisa ay sugnaato weyaan calaa kulli xaalin yani waxaa la rabaa inaanan xukumka takfiirka la yidhaahda iyo gaalaynta dadka aanan lagu degdegine dadka iskalaho ahlu cilmiga iyo ahlu fatwada mujtahidiinta dawladda awoodda qudaadii iyo waxa lamidka in loo daayo annaga melihii axad raciya takfiirkaasi ma ay laha weyaan